أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay lixda bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta maraykanka kuwa afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta danab lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga belidoogle gaalada isugu yeertay qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in askarta jabhadda faano ee amxaaraha ay dagaal kula wareegeen inta badan deegaanada dhaca xadbeenaadka itoobiya iyo suudaan inka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawacyo ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada hoose dowladda saliibyadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka itoobiya ay tahay mid aan la isku halleyn karin xilli dagaalada ay ku sii fidayaan dhul hor leh oo ka tirsan dalkaas munaasabad lagu daahfurayey madaraso cusub oo lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada janna leh ee wilaayada shabeellada hoose والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faah-faahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta maraykanka kuwa afrikaanta iyo murtadiinta danab lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiintu ku garaaceen saldhigga belidoogle xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya tafaasiishan dheeraadka laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta maraykanka kuwa kufaarta afrikaanta ee gudishaadka ridada danab lagu gaarsiiyey madafiic saddex habeen ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga beledogle ee shabeellada hoose askarta saliibiyiinta ee maraykanka ayaa waxaa duqeyntaas kaga dhaawacmay hal askari oo amerikaan ah kaasoo lawaha ka burburay allah fadligii dhanka kufaartana waxaa duqeyntaasi kaga bakhtiyey saddex askari iyadoona dhaawacoodu ahaa toddoba askari dhanka malishaadka riddada ee uu maraykanku tababara ee loo yaqaan danab waxaa dhimashada duqeyntaas ay tiradoodu ahayd shan askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa gubtay konteenaro kufaarta iyo murtadiinta ay ugu jireen sahay iyo saanado ceedan oo gudaha saldhigga beledoogle yaalay kuwaas oo ay madaafiicdu haleeleen isla wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu sii wadaan howlgalladooda ka dhanka cadowga kuwaasoo lagu argagaxgelinayo laguna naafeynayo khasaarahana lagu gaarsiinayo mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga malishaadka ridada ee deegaanka jasiira ee dhaca waddada xeebta isku xirta magaalada muqdisho iyo marka dhanka kale waxaa faahfaahin laga helaya qarax shalay kolonyo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday agagaarka deegaanka namber konton inta la xaqiijiya waxaa qaraxaas ku bakhtiyey toddoba askari oo kufaarta afrikaanta halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen waxaana meydadka dhaawacyada askarta saliibiyiinta daabushay diyaarad helikobter ah oo goobta soocaga dhigatay dhanka wilaayada baay waxaa mujaahidiintu weerareen isbaaro malishaadka ridada u tiilay intaa u dhexaysa magaalada baydhabo ee deegaanka goofguduud buurey waxayna ku dileen hal askari oo murtada ah oo lagu magacaabi jiray muruub maxamed kaas oo ay ka furteen qorigii uu ku hubaysnaa dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qaraxa ku qaadeen barkontarool malishaadka ridada ay ku leeyihiin gudaha degmada baled xaawo iyadoona lasoo warinayo inuu jiro khasaare soo gaaray askarta halkaas lagu weeraray dhanka mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka carabiya inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo kufaarta kenya ah iyadoona dagaalka intii uu socday wadab xoogan qabsaday saldhigga la weeraray ee saliibiyiinta howlgalladan waxay imaanayaan xilli ay mujaahidiintu si dardar leh ku wadaan camaliyaadkooda ka dhanka siliibiyiinta ee murtadiinta dagaalka kula jira shareecada islaamka ee dadka muslimiinta mahadsanid xaarisa gaalada isugu yeertay qaramada midoobey ayaa xaqiijisay in askarta jabhadda faano ee amxaarada ay dagaal kula wareegeen inta badan deegaanada dhaca xadbeenaadka itoobiya iyo suudaan marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaabkii ay ciidamada xukuumadda xabashada itoobiya u khasaariyeen deegaano dhowr ah oo dhaca xuduudda ay wadaagaan suudaan iyo itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobe ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalada bayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan ismaamulka amxaara kuwaasoo sababay isbeddel maamul oo weyna sarkaal u hadlay hay-adda u n h c r ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maleeshiyaadka mucaaradka faano ay maamulayaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan xuduudda etoobiya la wadaagto waddanka suudaan ee dhanka ismaamulka amxaara madaxa u n h c r ee etoobiya ayaa fariin email ah ugu sheegay wakaaladaha wararka reer galbeedka in xaalad adag oo dhanka ammaanka ah ay ka jirto mandiqada oo idil gaar ahaan magaalada meta yohanisa warbixinta qaramada midoobe ayaa ku soo gaabsatay in kooxaha ay heybtooda la garanaya ciidamada dowladda etoobiya kala wareegeen magaalada kadib laba maalmood oo ay dagaalo culus socdeen dagaalka ugu culus ee sababay in ay kala daataan ciidamada federaaliga xabashida wuxuu dhacay maalintii jimcaha halkaas oo ay dhinacaydu isaga dileen boqolaal askari sida ay sheegeen wariyaal shayda sare kala socda colaadda etoobiya magaalada meta yohanes waxaa isaga firxaday ku dhowaad toban kun ruux kuwaasoo qaarkood ka tallaabay xuduudda suudaan ciidamada militariga dowladda suudaan ayaa dib u soo celiyey ciidamo etoobiyaan ah oo iyagoo firxad ah xuduudda jabsaday kadib markii laa qabsaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen dowladda xabashada etoobiya ilaa iyo hadda wax war ah kama soo saarin isbeddelka ka jira dhanka xuduudda suudaan khamiistii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu militariga etoobiya guutooyinka gaadiidka gaashaaman ka daabulay qabri dahare iyo goday isagoo ku xoojiyey ciidamada difaacyada uga jiro duleedyada adisababa mahadsanid marwaan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka etoobiya ay tahay mid aan la isku halleyn karin xilli dagaalada ay kusii fidayaan dhul hor leh oo ka tirsan dalkaas nuuro cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in etoobiya ay weli tahay goob aan amni ahayn oo ay xasilooni ka jirin sidaa daraaddeedna oo maraykanku u sii aqoonsanayo inay tahay dal ay ka imaan karaan halisyo ka dhan ah danaha maraykanka aqalka caddi looga arrimiyo maraykanka ayaa war-saxaafadeedkani ku sheegay in maraykanka uu go'aansaday in xaalad deg deg ah ay sii saarnaato dalka etoobiya inta uu xaalka dalka iska beddelayo xaaladda waqooyiga etoobiya ee ku tilmaaman amni darada iyo xasilooni la'aanta islamarkaana halis ku ah amniga dalka etoobiya iyo guud ahaan geeska afrika waxay weli halis aan caadi ahayn ku tahay amniga qaranka maraykanka iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka warka ka soo baxay maraykanka ayaa waxaa lagu yidhi sababta aan soo sheegnay darteed waxaa halkiisa kasii soconaya xaaladda deg deg ah ee lagu soo rogay etoobiya toddoba iyo tobankii sebteembar labada kun kow iyo labaatankii sannadihii ugu dambeeyey dalka etoobiya waxa uu noqday dal ay ka socdaan dagaallo kumnaan qof ay ku le'deen waxaana lumay awooddii dowladda dhexe iyadoo ay ku faafeen maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda xukuumadda adisababa abiy axmed oo horey reer galbeedku ay u siiyeen biladda nabadda wax loogu yeero ayaa noqday dagaal ogex oo ku baadigoobaya danihiisa siyaasadeed go'aan ka sii socoshada xaaladda deg dega ah ee qaran ayaa timid maalin uun kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan heshiiskii isdhaafsiga lacagta qaranka u dhexeeya shiinaha iyo etoobiya kaasoo aan weli ka shaqayn bangiyada qaranka shiinaha iyo etoobiya mahadsanid abuushayba ugu dambeyntii munaasabad lagu daafurayey madaraso cusub oo lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada janna leh ee wilaayada shabeellada hoose cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadan oo lagu daahfuraya madarasada xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo tasxiixa ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ka hirgelisay deegaanka tawakal ee ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladda furitaanka munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka salaadiinta waalidiin iyo culimaa uddiin kuwaas oo munaasabadda ka jeediyey kelmado dardaaranno ah oo ku aadan sidii loo sii xoojin lahaa barashada kitaabka allah iyo ku dhaqankiisa inta aysan bilaaban kelimaadka mas-uuliyiinta ka soo qaybgalay munaasabadda waxaa masraxa aayado qur-aan ah ka soo jeediya mid ka mid a ardayda wax ka barata madaarista wilaayadu ay ka hirgelisay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda ku booriyey wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose in ay sii dardargeliyaan madaarista lagu baranayo qur'aanka ee laga hirgelinayo wilaayada annagoo ah deegaanka odayaasha tuulada tabakal oo hoos tagta jidligwada jarnaale maanta waxaan nasiib u yeelay in aan ku faraxsannahay in madarase oo lagu baranayo diinta islaamka aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waana garab istaaganahay insha allah walbarasho aqoon zaa'idsashe sababtii ayaan xirooy insha allahu tacaalaa aqoontu walwiingu koy walbaroylankii kadhahi ka darajaay maanta waxaan joognaa jiidda jannaale tuula ku taalla oo tawakal la yidhaahdo waxaa laga fura halkan madaraso annakaa dalbannay dadkii noo soo hirgelshay oo noo keenay waan u mahad celinaynaa ilmahana waxaan ilaahay ka baryaynaa ilmihii wax ka faa'iida oo qur-aanka ku xifdiya oo ku camal fala ilahay inuu naga dhigo madarasadan alhuda waa tii afaraad oo laga hirgelinayo deegaanka tawakal oo qiyaastii toddoba kilomitir dhanka galbeed oga beegan xarunta degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo kufaarta uganda ay xoog ku degan yihiin muddada kooban ee aan ku suganahay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxay wilaayadu ka hirgelisay laba madaraso oo lagu baranayo qur-aanka iyo xifdintiisa culumtiisa iyo tasxiixiisa mid ka mid a waa madarasadan alhuda ee deegaanka tawakal iyo deegaanka hanti wadaag oo laga furay madarasada ubayabna kacab labada kale ayaa hadda ka furan deegaanada ugunji iyo degwariiri oo iyaguna masaafo aan sidaasi u badnayn u jira degmada janaale oo ay kufaarta afrikaanta duulan gaaleedku haystaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dagaal adag kula jirta salibiyiinta afrikaanta ah ee duulan gaaleedka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya halka sidoo kale wilaayadu ay sii horumarinayso bulshadeeda ku nool dhulka lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus duleedka degmada janaale wilaayada shabeellada hoose mahadsanid rabbaani guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu